Waad mahadsan tahay. Isagoo wareysi siinayay warbaahinta Fox News Digital, wuxuu taliyaha ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika, Genaraal Michael Langley tilmaamay inay aad u kordheen jamaacaadka jihaadiga ah ee ka dagaalama qaaradda Afrika. Ka hor inta aanu ka qaybgelin kulanka dhammaadka toddobaadkan ay isugu imaan doonaan madaxda gaashaandhigga ee dalalka Afrika oo ka dhacaya dalka Gabon, ayuu Langley bixiyey wareysi dheer oo uu arrimo badan kaga hadlay si gaar ah goodiska joogtada ah ee siyaasadda Mareykanka iyo danihiisa ka soo wajahaya qaaradda Afrika. Waxaan isha ku haynaa tirakoobyada iyo digniinaha sanadlaha ah ee soo baxaya. labada kun iyo sideedii waxay jihaadiyiinta Afrika ka ahaayeen nisbada jihaadoonka caalamka afar boqolkiiba, laakiin hadda waxay tiradaasi maraysaa afartan boqolkiiba, waxaana dusha naga saaran inaan ilaalino danaha qarankeenna, ayuu yidhi madaxa ciidamada Mareykanka ee Afrika. wuxuu tilmaamay in howlaha africom ee qaaradda afrika ay isugu jirto inay ka hortagaan halisyada amni ee kaga imaanaya qaaradda iyo inay si deg deg ah uga jawaabaan xaaladaha amni ee halista ah ee soo kordha taasoo ah taxadiga ugu weyne ay wajahayaan ciidamada maraykanka ee ku sugan qaaradda afrika marka laga yimaado jamaacaadka jihaadiga ah wuxuu taliyaha africom tilmaamay in qaaradda ay kula kulmayaan taxadi kale oo uga imaanaya dowladaha shiinaha iyo ruushka kuwaasoo uu sheegay in galaangalkooda qaaradda uu soo kordhay waayadii u dambeeyey wuxuu tilmaamay in si xiriir ah ay indhaha ugu hayaan tallaabooyinka ay labadan dowladood qaadayaan marka laga hadlayo gudaha qaaradda afrika taasina wuxuu ku sheegay inay kaga gul leeyihiin inay akhriyaan go'aanada munaasabka ahna ka qaataan istaraatiijiyadda fog ee labadan dal ka leeyihiin qaaradda michael langeli wuxuu dhinaca kale tilmaamay in awood militari oo keliya aanay kaga howlgeli karin afrika sidaasi darteedna loo baahan yahay inay kordhiyaan dadaaladooda xagga warbaahinta ah si ay ugu suuro gasho inay fushadaan danaha ay ka leeyihiin qaaradda oo ay ugu horrayso la dagaalanka jamaacaadka jihaadiga ah ee horboodaya shucubta muslimka ah ee xornimo doonka ah waxaan rumaysannahay in tallaabooyinka aan sida wadajirka ah u qaadayno ee ay wadaan wasaaradda arrimaha dibadda hay-adda u s a i d wasaaradda difaaca ay yihiin xalka joogtada ah ee dhammaystiran markaan ka hadlayno dagaalka aan kula jirno kooxaha xag jirka ah ayuu yidhi taliyaha ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika mar wax laga weydiiyey dalka niger oo ay dhowaan ciidamada maraykan ku bilaabeen inay ka guuraan wuxuu sheegay in tallaabooyinkaas ay si dardar leh ku socdaan qorshuhuna uu yahay intaan la gaarin sebtembar in dhammaan ciidamada maraykanka iyo muwaadiniintoodu dalkaasi ka dhammaadaan isagoo ka jawaabaya su-aal xiriirtay halka ay degayaan ciidamada maraykanka ee ka guuraya niger wuxuu taliyaha africom ka gaabsaday inuu carabaabo jiho rasmi ah laakiin wuxuu sheegay in qorshahoodu yahay sii wadista howlgallada militari iyo kuwa kale ee la xiriira la dagaalanka jamaacaadka jihaadiga ah ee ku sii xoogaysanaya qaaradda afrika shirka ka furmaya magaalada butswana ee gabon wuxuu laangeli tilmaamay in qorshuhu yahay inay ka soo qayb galaan wasaaradaha gaashaandhigga soddon iyo shan dal oo afrikaan ah halkaasna ay dhinacyadu isku dhaafsan doonaan talooyinkooda la xiriira la dagaalanka waxay ugu yeeraan argagixisada oo ah jamaacaadka jihaadiga ah ee ku sii xoogaysanaya afrika una xusul duubaya inay xoreeyaan waddamadooda kana taagaan nidaam islaami ah